mas-uuliyiin ka tirsan maamulka caasimadda galmudug ee dhusmareeb ayaa ka qayb gala munaasabad si weyn loo soo agaasimay lagu xusay dhaashada xabiibkeena moxamed nabadgelyo xadkadka saatee munaasabadoo ka dhacday xarunta reer macanuur ee magaalada dhusmare ayaa waxaa ka qayb galay culmowdiin maamulka degmada qeybaha kadambulshada rayidka haween dhallinyaro iyo arday qeybaha kadambulshada magaalada dhinaca galmudug gudoomiyaha degmada cabdiraxmaan maxamed godoor oo ka hadlay munaasabadda ayaa shacabka ku boriyey inay ku daydaan akhlaaqda iyo dhaqankii wanaagsanaa ee nabigeena nabadgal xadka ka saatee isagoo xusay muhiimadda ay leedahay in laga faa'iidaysto munaasabadan si loo xoojiyo midnimada nabadda iyo sidoo kale wadajirka bulshada soomaaliyeed garan bulshada reer galmudug ti sharaf iyo karaamo iyo ammaan bay noo tahay maanta inaan mu-asada reer macalinnuur uga qayb galno xafladan nabiga calayhi salaatu wasalaam lagu weyneynayo bisha mowlaad aakhirkeeda mawludka waxaan kaloo rabaa runtii inaan aad iyo aad ugu mahad celiyo mu-asasadan reer macalinnuur oo dhusmareeb runtii xagga tacliimta iyo waxbarashada iyo manhajka wanaagsan oo ummadda lagu jihaynayo qayb weyn ka qaateen iyadoo maalinkii meeshaan la xarig jiray oo aan ogeyn oo mu-asasadan halkan laga bilaabay iyo maanta farqiga u dhexeeya aan ognahay markii la fiiriyo dugsiyaalka maaragtay iyo iskuullada iyo dadka ka soo baxay meeshaan oo ilaa jihooyin kale loo kala diray intaba aan ognahay kabaceeda iyo siday u socdaan waa uga mahad celinaa khaliifka iyo khulafada kaleoo ka sarraysa oo hawshaan kor ka hagaya intaba tan kale mawlidka nabiga calayhi salaatu wasalaam runtii way fiicnayd inaan waqti kanka dheer iyadoo hadda maanta waa jumco khudbadayaa dhow mar kasta wax khayra laga shaqay maaga waxbaa aan xoogaa ciriiriyaya marka inaan wakhti badan u helno xafladan ayadaa dadka muslimiinta mucdamkoodu bishaan hadday yihiin duwalka waaweyn oo caalamka ka jiro muslimiinta iyo madaxda iyo dadka maaragtay xoolaha haysta oo maaragtay saaxiibul amwaalka way dhigaan ujeedkeedu wuxuu yahay nabigu calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa hore u weyneeyey ilaahay subxaana wa tacaala warafacnaa laka dikrikow yiri wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin annabiyu awlaa bilmu'miniin wa kaana fadlullaahi calayka cadiiman wa innaka lacalaa khuluqin cadiimin hade ma la tiri karo qur-aanka ilaahay inta uu nabiga calayhi salaatu wasalaam tacdiimintiisa iyo weynayntiisa uu ku sheegay khaliifka xurmowlaca reer macanuure dhusmareeb khaliif cabdulaahi cabdi faarax ayaa ka hadlay munaasabad isagoona sheegay in dhaashada nabigeena moxamed ay tahay mid si wadajir ah loo xuso ayna bulshada soomaaliyeed u istaagaan si kor loogu qaadi laha loona bari lahaa shacabka soomaaliyeed gaar ahaan ardayda iyo sidoo kale qof kastoo ka fahamsanaysa barashada xabiibkeena moxamed
waxaan rabnaa insha allahu tacaalaa inaan xafladda soo ikhtitaamanno iyadoo ay ka hadleen culimmadii meeshaan soo istaagtay si fiicanna uga sheekeeyeen siiradii nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo tacdiiminta nebiga iyo munaasabaddan in la qabto waxa ay ku saabsan tahay oo ah ka shukrin ilaahay subxaanahu wa tacaala looga shukrinayo nicmada ilaahay ouna siiyey maadaama ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa uu ku yidhi annabiyu awlaa bilmu'miniina min anfusihim waa bisha keliya dadka muslimiinta ah ee caalamul islaam ay mataqaanaa jooga ay muujiyaan maxabbada ay qabaan ku cabbiraan shacaa'irtaas mataqaanaa weyn iyo dhalashadaas nebiga ixtifaalaad iyo isu soo bax
mashaaqadii ka hadla goobta ayaa si qira looga sheekeeyey taariikh nololeedka nabigeena moxamed nabadgelkiis ka saatee gaar ahaan samirka cadaaladda iyo sidoo kale naxariista u muujin jiray ummadda islaamka iyadoona ay sheegeen in lagu daydo ayna tahay inay ka faa'iidaystaan ummadda soomaaliyeed samirka iyo dulqaadkii nabigeena moxamed nabadgelkiis ka saatee